This is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t b tumay afar labaatan a m
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegeysanaysaan halkani waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa haatan barnaamijkeena waxa uu si toosa uga socdaa fadhigaanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internet-ku ah w w w wadajir radio com sidoo kale waxaa si toosa barnaamijkeena haatan aad uga dhegeysan kartaan teleefanadiina idinkoo wacaya teleefon nambarkiisu yahay toddoba hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan wacanoo wanaagsan ayaanu idiin leenahay sida caadada ahayd maalin kastoo axada barnaamijkeenan axad laha waxaanu ku bilaabanaa warkii oo kooban bisha oktoobar maanta waa lix iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo afar iyo toban waxaa halkan stuudiyaha wadajir radio ee magaalada atlanta si toosa warka idinkaga soo tabin doona anigoo ah cabdilcasiis siidi wararkeena maantana waxaa ugu dooroon gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlay khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha islamar ahaantaana u duulay magaalada baydhabo caasimada gobolka baay dowladda soomaaliya oo maanta laba ruux oo lagu eedeeyey inay ahaayeen shabaab ku dishay magaalada muqdisho madaxweyne madoobe nuunow oo soo saaray go-aamo dhaxalgal ah salaadiinta gobolka shabeellada hoose oo diidmo xoogan ka keenay qaabka loo wajahayo maamul sameynta saddexda gobol madaxweynaha puntland oo iska fogeeyey eedeemo kaga yimid dhanka qaramada midoobey gudoomiyaha gobolka gedo oo cambaariyey shirkii lagu soo gunaanaday garbahaarey iyo odayaal dhaqameed shirka siyaasadeed ee garbahaarey ku tilmaamay mid fashil ku dhammaaday webiga shabeelle oo ku fatahay qeybo ka mid a xaafadaha magaalada beledweyn wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada gobolka jubbada hoose iyo weliba maamulka axmed madoobe oo xusul duub ugu jira in uu samaysto baarlamaan gacan ku rimis ah sida uu ku soo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka soo kala dhex galay madaxda dowladda waa kan warbixinta kaafi alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala nabiyi sala allahu alayh wasalam wcala alihi wasaxbihi wasalam tasliima wasalawaatu ullahi wasalaamuhi cala ambiyaai walmursaliin wacibaad allahi saalixiin ajmaciin dhammaan shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iga guddooma salaan qadarin iyo mudnaan leh meel kastoo aad joogtaan waxaan rabaa inaan dhowr erey ka yidhaahdo ra'yi kala duwanaanta ayaamahan kusoo ifbaxday warbaahinta oo ku saabsan in qay kala duwanaansho ay jirto waxaan rabaa inaan shacbiga xusuusiyo in loo baahan yahay shacbiga iyo dhammaan beesha caalamkaba inaan xusuusiyo in arrimahan loo baahay in la dejiyo hubaal waxaa ah in xaalado oo noocaas oo kale ay oo iyo kuwa kasii culusba ayna soo mareen oo aanu ku xallinay biseel siyaasadeed oo shacbiga uu gaaray golaha shacbiga uu gaaray ayaanu ku xallinay saa daraaddeed waxaa aan rabaa inaan idin xaqiijiyo in golaha shacbiga iyo wada shaqayntii ka dhexaysay laanta fulinta iyo sharci dejintii oo loo sharciyadaas oo loo higsanayay ama sharciyada loo higsanayo geedi socodka laba kun iyo lix iyo toban in sidooda ay u soconayaan wax dhibaato ah aan isdhimaynin oo wax oo hawshaas hakinayana aynasan jirin dhammaan sidaas ayaa golaha shacabka iyo xildhibaanada golaha shacabkaba ay goosteen in howlahaas ayna hakanin oo hal maalin ayna baaqan way soconaysaa hawsha wixii dhexdeenna oo aragti kala duwanaan ana si biseel siyaasadeed ku jiro oo deganaasho iyo wadaninimo iyo u danaynta danta dalka iyo dalka danta iyo dadka loo loo danaynaya ay ku dhammaanaysaa marka saa daraaddeed dhammaan waxaan ka codsanayaa shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay isdejiyaan wax dhibaato ah ma jirayo dhammaan beesha caalamkan waxaan ka codsanayaa arrimahaas inaan la boonbooninin oo marata igana la qaboojiyo wax waa dhammaanayaan si nidaamlay ku dhammaanaysaa howl hakanaysana ma jirto waxii wada shaqeyn ana waa soconaysaa allah subxaana watacaala waxaan ka codsanayaa in marata uu nagu garab galo ilaahayna naguma ceebeeyo xilkan oo shacbiga soomaaliyeed nagu aaminay xildhibaanada golaha shacbigana waxaan ka codsanayaa dhammaantooda inay hawshooda iyo howlqabadkooda ay labalaabaan oo ay u guntadaan howlaha loo xilsaaray iyo dhammaan shuruucda u yaalla inay u jeestaan oo maalin ayna baaqanin hawshaasi marna ayna hakad gelin weliba si sidii hore u shaqaynayaan iyo si kasii firfircoon ay howlgalkooda u wataan allah subxaana watacaala aan ka codsanaynaa inuu towfiiq na waafajiyo sida danta iyo dalka u roon oo asagana rilidiis ku jirta ilaahay una waafajiyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari oo xilliga uu hadalkan bixinayay ku sii socday magaalada baydhabo caasimadda gobolka baay haddaba jawaari safarkiisa magaalada baydhabo waa kan gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxa uu u gaaray furitaanka shirka maamul u sameynta saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya shir ayaa halkaasi ka socday muddokaasina waxaa lagu heshiisiinayey maamulada halkaasi isku khilaafsanaa gudoomiye jawaari waxaa shirkiisa ku wehelinaya qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya siyaad sheekh daahir oo ah gudoomiyaha guddiga farsamada ee maamul sameynta koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa arrinkan uga waramay waxaan ognahay jawaari inuu yahay mas-uul sare oo soomaali ah gudoomiya baarlamaanka ah goboladana ka soo jeeda markuu arrintaas furitaanku yimid in shirka la furo wixii ka dambeeyana hadooda location aan isaga joogaa cidkeedu iyo magaaladii iyo magaaladii haddana xal ku laabsanaa isaga ikhtiyaar u leh dalkaas shaqadeena ma aha laakiin waxaan kuu sheegayaa inuu yimid sababtaasi in shirka shirweynaha la fudo oo gabagabadii furitaan shirweynaha ugu yimid arrintaas anaga ku xaqiijinaya maalinta beri ah ayaa waxaa la filayaa in gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo wafdi uu hogaaminayo ay halkaasi ka furaan shirkan la doonayo in saddexda gobol loogu sameeyo madaxweyne waa koonfur galbeed ee soomaaliya
aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa shuceyb oo warbixintaas ka soo diray isla magaalada muqdisho haddaba iyadoo saacadihii lasoo dhaafay khilaaf xoogani uu soo dhex galay madaxda dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa arrimahaasi waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo haatan si toosa khadka ugu jira inooga waramay ilaa iyo haatan halka ay isla gaareen khilaafka
iyadoo khilaaf oo u dhexeeya madaxda sare ee dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya kaas oo si aad ah usoo ifbaxay kadib markii madaxweynuhu oolaalay qorshihii ra-iisul wasaaraha oo isku shaandhayn ugu sameeyey xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa hadda waxaa la sheegayaa in shirar gaargaar ah ee xafiisyadaasi ka socdaan haddaba wixii soo kordhay waryahayga faysal cabdulaahi ayaa haatan stuudiyaha nagula sugan haye faysal maxamed kaafi sida aad sheegtay waxaa shirar gaargaar ah ay ka socdaan xarunta madaxtooyada villa soomaaliya oo labada xafiis ee madaxda dalka ugu sarreysaba ay ku yaalaan kulamadan ilaa xalay ilaa saakay xitaa wararka qaar waxay sheegayaan in xafiisyada qaarkood xalay aan laga seexan oo kulamo gaargaar ah oo wadatashi ah ay ka socdaan ilaa haddana kulamada ay socdaan wararka ay sheegayaan in xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulamo uu ka socdo oo uu la leeyahay la taliyaal dhanka sharciga ah iyo sidoo kale qaar ka mid ah la taliyaashiisa gaarka ah arrinta ay aadka ra-iisul wasaaraha ugala talinayaan waxa ay tahay diidmada madaxweynaha dalka uu ka sameeyey isku shaandhayntii ra-iisul wasaaraha shalay subax uu ku dhawaaqay kulamada way socdaan ilaa hadda sidoo kale wasiiro ka tirsan xukuumadda ayaa si gaargaar ah ra-iisul wasaaraha ula kulmayo oo shir kula qaadanaya xafiiskiisa dhanka xafiiska madaxweynaha waxaa la sheegayaa in kulamo noocaas oo kale ay ka socdaan oo wasiirada taageersan madaxweynaha qaarkood ay ilaa xalay ilaa shalay galab ilaa saakay kulamo gaargaar ah madaxweynaha ay la leeyihiin gedigoodna waxa looga hadlay waxay tahay arrimahan xasaasiga ah ee ku aadan isku shaandhaynta ku kooban kaliya sideed wasiir oo xilalka loo kala bedelay iyo tallaabada xigta iyo waxa la samayn doono war-saxaafadeedkii madaxweynaha xalay xafiiskiisa kasoo baxay waxaa si cad loogu sheegay in madaxweynaha uu amray wasiirada xilalka loo kala bedelay in wasiir walba shaqadii hore uu hayay uu qabto oo shaqadiisa uu guto iyo waajibaadka saara marka shirarkan dhacaya iyo xaaladdu hadda halkay marayso wasiiradii isku shaandhaynta uu ku sameeyey ra-iisul wasaaruhu waxay ka shaqaynayaan wasiir walba meeshii loo bedelay mase go-aankii madaxweyneha ayaa dhaqan galaya sida xogta aan ku helayno iyo wararka idaacadda ay helayso oo waxay sheegayaan in wasiirada xilalka loo kala bedelay xilkala bedelashadu wax saameyna aysan ku yeelan laakiin boosaskii ama wasaaradihii marka hore ay ka shaqayn jireen ay hadda ka shaqeeyaan tusaale oo kale wasiirka dastuurka iyo cadaaladda faarax sheekh cabdiqaadir in markii hore wasaaradaas uu xilka hay haddana wasaaradda uu joogo islamaantaba wasaaradda uu ku sugnaa shaqadiisa ama howl maalmeedkiisa caadiga ah si joogtaha uu waday si la mid ah wasiirada xilka loo bedelay shalay wasaaraha isku shaandhaynta ku sameeyey in shaqadoodii ay wataan inkastoo wasiir mahasalaad uu dalka dibadiisa ku maqan yahay laakiin inta joogta in shaqadoodii wasiir kasta markii hore xilka ku magacoona uu ku shaqeynayo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena maxamed kaafi oo warbixintii ugu dambeysay ee ku saabsan halka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khilaafkooda haatan uu marayo inooga soo diray magaalada muqdisho isla magaalada muqdisho ayaa waryaheena maxamed kaafi waxa uu ka soo diray warbixin ku saabsan dil maanta loo geystay laba ka mida dhalinyarada oo kuwaasi oo la sheegay in ay ka tirsanaayeen shabaab
maanta magaalada muqdisho waxaa lagu toogtay laba ruux oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin al-shabaab horeyna dil ugu geystay sida la sheegay weriye maxamed maxamuud tima cadde allah u naxariista oo ka mid ahaa saxafiyiinta ka howlgala magaalada muqdisho oo sanadkii hore muqdisho lagu toogtay sidoo kale labadan ruux waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilka sargaal ka tirsan naba sugidda cabdulaahi xuseen oo ah xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa warbaahinta kaga waramay dilka meel fagaara ah labada ruux maanta maxkamadda ciidanka qalabka sida ee kula fulisay maalintii ay taariikhdu ahayd saddex iyo labaatankii bishii sideedaad laba kun afar iyo tobankii waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacankudhiiglayaasha kale ah kow gacankudhiigle shabaab cali bashiir cusmaan labaatan jir ah ina muumino cusmaan ku dhashay shabeellaha dhexe deggan wada jir labo gacankudhiigle shabaab cabdulaahi shariif cusmaan shan iyo labaatan jir ah ina sahare ibraahim ku dhashay shabeellaha dhexe deggan darkaynley kuwaasoo xafiiska xerilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay si bareer ah oo ulakac ah oo qorshaysan u dileen marxuumiinta kale ah kow marxuum weriye maxamed maxamuud timacadde taariikhdu markii ay ahayd labiyo labaatankii bishii tobnaad laba kun saddex iyo tobankii labo marxuum dhamme enes cawiil xasan maxamuud waxayna ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay lix iyo labaatankii bishii tobnaad laba kun afar iyo tobanka waxay ku fulisay xukunkii dilka ahaa dilkan waxaa soo dhoweeyey ehelada weriye maxamed maxamuud timacadde iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah bahda saxaafadda dhanka kale madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa beeniyey eedeen hay-adda monitoring group ee qaramada midoobay ee u jeedisay taas oo ku aadaneed in xubno ka tirsan al-shabaab oo xabsiga kasii daayey wuxuu arrintaasi ku tilmaamay mid been abuur ah oo sal iyo raad aana lahayn waxaa layidhi ninka dilay maxaa la yidhahda yarkayga muslim kormaalkaygii ee taliya ciidanka gobolka bari ninka dilay oo oramada ah ayaa ku jiray xabsiyada puntland caddayn baa la rabaa inuu xabsigeeda puntland ku jira aana sii dayna soo dikraatibad raba ku sii daaya maaha waxaa rabaa dikraatadii ee maalintaan qoray iyo qofka aan sii daayay xabad kala jirta fals wey ben wey waratala group shaqadooda cibaadada la yaqaan weeye wax khaldana waa sheegaan wax saxana waa sheegaan marka ay haddaan ku accuse gareeyo so inaan ku caddeeyo maa maxkamada ku lagu keeno oo evidence kale soo la keeno maa cabdiweli inuu shabaab sii daayey oo cafiyey caddayntii baa la rabaa amnesty asagayaa la rabaa qofkaa sii daaya la rabaa maanta sidaa waa loo baahay la caddeeya maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaa khadka si toosa ugu jira suldaan cabdulqaadir suldaan cabdulaahi xasan mayow oo ka mida salaadiinta beelaha begedi kaasi oo haatan ku sugan magaalada baydhabo kana cabanaya dhibaatooyin ka jira magaalada baydhabo sida uu nagu soo wargeliyey haddaba suldaanka ayaa nala soo xidhiiray suldaanka ayaan weydiinay su-aal ku saabsan waxa haatan keenay in uu nala soo xidhiiro haye suldaane
waxaa keenaya sababaha keenaya inaan idinla soo xiriirno horta waxaan aada ugu mahadcelinaa qaybka iyo nidaamka xiriirkayga ah ma aragtay usoo hagaajiseen talabaad waxyaabaha aan ka cabanayno ama dhibaatooyinka ka jira waxay tahay in nidaamkii iyo qaabkii shirka loogu talagalay oo ahaa lix iyo saddex oo nidaamkii iyo ruulkii u degana oo saas ahaa oo marka horeba la baabi'iyey tan labaad waxay tahay annaga beelihii waxaan ahayn dhistay saddexda gobol maamulkeeda dhisayaan ahayn dadka maanta nagu haysta ama nagu qabsanayana waxay ka yimaadeen lixda gobol si toos ah waxaa loogu wareejiyey ama qaabkii iyo nidaamkii shirka gacanta looga saaray odayaal saxiixayaal la dhahayo oo aan ma aragtay cid aan ayaga ahayn ama qaabkay ku yimaadeen ahayn aanan ma aragtay u wareynin tan kale waxaa jirta ma aragtay saami wadaagaan ahayn qayb kasta iyo cid kasta waxaa ahayd in la isu tago la tanasulaad la sameeyo dowlad la wada dhisto dadkii naga soo horjeeday waxay diideen in ay wax nala qaydsadaan waxay dhaheen meesha annagaa qalinka haysana annagaana xukumeyn taasoo ay ugu biishubayaan dadkii maamulka loo dhiibay oo maaragtay dadkii ahaa maaragtay mas-uuliyadda ka ahaa shirka taasoo ay raalli kaga noqdeen taasaan ka cabanaynaa waxaa maqan xubnihii iyo nidaamkii waxqaybsiga mana maaragtay mana aha cadaaladna ma aha ma jiro firi shir la qabtay ama nidaam la qabtay oo aanan arbitration lahayn aan war lagaa dhegeysanaynin aan lagu soo horfadhiisanaynin maaragtay xukunka maanta waxay xukunka taagan tahay ciddii aad ka dacwoonaysa ayaa xukunkaaga qaadaysa
waa tahay suldaane n marka hore beesha waxaan filayaa in casuumaad ay ku tagtay shirka saddexda gobol loogu sameynayo magaalada baydhabo gobolada shabeellada hoose baay iyo bakool marka maadaama casuumaadaas markii hore aad ku tagteen meesha maxaa isbedelay khaladka xagguu ka yimid
qaabka iyo dhibaatada jirta markaan kuu sheego waxay tahay marka hore oo lagu soo heshiiyey muqdisho waxaa lasoo waday odayaal ka tirsana lixda gobol oo saxiixayaal la dhahaya annaga waxaan siboodgarayneynay oon jecleen annaga waxaan nahay dad nabadeed oo dowlad jecel waxaan siboodgarayneynay inaan shirka kaabno oo ma aragtay aan ma aragtay aan siino sibood siino si ay u fududaadaan howlaha oo uu ma aragtay shirkaas ku fulaayo waxaa dhacday oo ma aragtay timid meeshii annaga inaan karashka annaga jeebkeena kasoo bixino isdaberno oo aan si aan usii boodgarayno aan usii riixno maadaama la qaato fikirka kaayiga ahaa oo saddexda ahaa oo shalay saliimka ahaa marka waxaa suuroobi weyday dadkii aan annaga wax lasii boodgaraynayni inayna siiyaan fursad waxaan weynay in nala siiyo fursad hataa dastuurka ka dowladiisa aan kaga doodno waxaan weynay in nalagala tashado maxaa qaabkee nidaamkee wax ku fiican yahay marka intaas markaan aragnay waxaan u aragnay inay tahay mid xag jira oo koox iyo dad yar ay iska maamulanayaan waan caddeyn karnaa dadka maamulanaya waa dad loo dhiibtay wax oo meeshii loo meeriyey un sameynayo marka nin kasta raadkuu iska tiray dadkaasaa wax qaybiyey dadkaasaa wax sameynaya marka taasaan ku taliilaynaa uusan u ahayn cadaaladna ay u jirin dhexdhexaadna uusan u jirin kooxbaa maamulanaysa shirka waa tahay suldaani maadaama aad soo hadal qaaday saxiixayaashii heshiiska ku soo kala saxiixday magaalada muqdisho saddex iyo labaatankii bishii julaay in ay haatan ayagu horboodayaan taas micnaheeda ma u dhigi karnaa in guud ahaan beelaha digil ay ku dulman yihiin oo beelaha walaalahood mirif leh gudaha shirka ay ku dulmaayaan
ahaa n waxaa jiro n marka aan kuu soo qaato aan saxiixayaasha ku dhahay annaga dadka aan aaminsanayn inay saxiixayaal yihiin waa labada nin ee heshiiska kusoo saxiixay madeer iyo cabdifataaxay ahaayeen balse saxiixayaasha waa la sarifay oo waxaa loo sarifay odayaashii kow iyo soddonka ahaa ee ma aragti n n n n n n dowladda dhexe soo dhisay ayaa waxaa laga dhigay saxiixayaashii wax awooda ama wax qiimo ah oo aan aragna ay inay ku lahaayeen maaragti n n n saxiixayaashii labada labada garab ma jiraan marka shirka wuxuu noqday qaab aan si kale loo tarjumo waxaa la sameeyey ruulka iyo qaabkii lagu shaqeynayo qaabkii lagu shaqeynayona wuu noqon waayey kii loogu talagalay odayaasha doorkooda waxaa lahaa inuu guddiga farsamada ka shaqeeyo oo habeeyo odayaasha kee dhaba kee beena aniga haddaan kaaga soo qaado beeshayda aniga beeshayda afar degadi waayo waxaa jira nimanka hadda sheeganayo sida ninka sheeganayo oo buugo cabdulli buugo ah waa saddex gumood shalay waxaa ahaa ani orijinku u yimid anoon begedi noqon isaga begedi ma noqon karo maanta magacayga begedi inuu igu hogaamiyo oo dhaho anaa wax ku eh labaatan sanana oo ay u abdoomiso nahay dhaxalan ay noogu yimaadeen waana la ogyahay ciddii wax ahayd oo dhulkaas iyo dad nidaamkiisa iyo qaabkiisa marka waxaa u malaysaa beelaha digil beel kasta in beel dad la kor saaray qaabkaasna loo diidan yahayba inuu maaragtay aan afkaar nadiifa aan aan wax ku keensano waa taa suldaane een hadalkaada waxaan u fahmayaa inuu u dhacaayo in beesha gudaheeda xitaa dhibaato oo dhanka een socsooc sir ahaaneed uu ka dhex jiro saas ma loo qaadan karaa warka sooc ha waa jiraan soocidaa jirta maxaa jira dadkii xukuumadda ka tirsanaa oo xildhibaanada meesha geystay baawarka iskale ma jira cid kaloo baawarna ninkaa xildhibaan u jeedin ama nidaamkiisa uusan u taagnayn magaceenaa la wataa xildhibaanaha meesha ku jooga nidaamkaas iyo qaabkaas qaabkii qaldanaha lagu socdo waa tahay marka maxaad is leedahay oo hadda kolanba khaladka sidaa tilmaantay waa khalad jiro oo dhacay oo la caddayn karo sidaasoo ay tahayna dabcan khalad kasta waxaa loo baahan yahay in laga gudbo marka sideed is leedahay way habboonaan lahayd in looga gudbo khaladka hadda taagan qaladka hadda taagan wuxuu aada u habboonaan lahaa in looga gudbo in horta la is hor fariisto qaladka inuu dhacayna la isfahamsiiyo waxa aan u soconno waa dowladnimo waxa aan raadinayno waa dowladnimo waxaan raadinayno waa maamulka deegaanadeena oo dhibaatooyinka ka jira lawada ogyahay marka haddii ay ku koobnaato waxaan dareemaynaa oo helaynaa oon oo oo mararka qaarkood isheena ay ku dhacaysaa war anagiyo ah dadkii orijinka ah gobolka u dhashay ayaa waxaa la keenay dad aan uba dhalaninba gobolka u dhalanin oo hawiye ama nooc kasta ama nidaam kale ah oo ku imaanaya magacyadeena meesha ku imaanaya guruub beela ah sida beelaha digil iyo mirif loo isdulmaayo guruub kale oo saddexaad oo kor oga yimid oo isagana dulmigiisa wato sida taan aad tilmaantay oo kale beelaha hawiye oo gobolka ayagana wax ka raba marka intaasoo arrimood iyo shir baa meeshii ka socda oo dowlada laga sugayaa ma isqabataa suldaane
ma isqabanayso wax isqabanaya ma aha qofka waa in la siiyaa xuquuqda uu leeyahay waa haddee xuquuqda la uu helaayo wuxuu ku helaa markii uu afkaartiisa dhiibto ayaa wax loo dhisi karaa waxna loo samayn karaa annaga afkaarteena yaa la caburiyey wax kastaa la caburiyey xuquuqdii aan ku lahayn inaan wax doorano ama wax diidnaa la caburiyey marka maxaad is leedahay gebagabada shirkan wuu ku soo dhammaan doonaa
gebagabada shirkan haddii aanay wax iska bedelin nidaamka isriixriixa siyaasadeed e ama yaa wax u qaban kara horta yaa wax isbedel samayn kara fikirka intuu ka imaan kara waxaan dareenaynaa fikirka saddexda ah oo saliimka ah oo la rabo in wax lagu qabto in laga waaciyo nidaamkana ay wadaan niman maaragtay n n n an ka shaqeynaya inuu shirka la minjaxaabiyo ama kale maaragtay si kale loo dugo waxaa jira aniga ninka ma ninka maanta ugu sarreeyo n ka ahaa maaragtay meesha coordinatorka dowladda ama ama uu ku xiraayo dowladda mas-uuliyiinta waa nin begedi magaciisa sheeganayo hal maalinna ima siinin fursad inaan la hadlo ninka suldaanka sheeganaya lugaheennaan ku raadin waxaa niri see wax u jiraan waxbay yiri meeshaan qalinkeeda anaa haayo cid kalena wax ma ogama baahin war saas ma ahe ka jooji waxaan dacwadaan u gudbinay caalamkan gaarsiinay oo waxaan u sheegnay guddigii farsamada oo waxaan u sheegnay wasiiradii meesha joogi waxba ilaa hadda wax kasoo qaada ma hayno
ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd suldaane een waxaan ka talin lahaa in si nidaamkii iyo qaabkii lagu soo celiyo shirka cid kasta oo deegaankaas ah oo qaylinaysan in la qanciyo kaasi waxa uu ahaa suldaanka beelaha afarta begedi suldaan cabdulqaadir suldaan cabdulaahi xasan mayow oo haatan ku sugan magaalada baydhabo qaybna ka ah shirka maamul u samaynta saddexda gobol koonfur galbeed soomaaliya ka weli nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosa aada uga dhagaysanaysaan muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda waxaanu ku guda jirnaa weli wararkii ay noo soo dirayeen wariyaasheena ku sugan gudaha dalka soomaaliya haatan haddaan u jalleecno dhankaasi iyo magaalada beledweyne ayaa sida uu kusoo waramayo waryaheena waxaa magaaladaasi fatahaad aada u baaxad leh ka geystay biyaha webiga shabeelle waa kan maxamed kaafi oo nooga soo warama magaalada muqdisho بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد فتحاada horta fataxaadu anagu cabsida muujinay oo sheegnay in fataxaad ay imaado imaan karto hadday xaaladda ay sidaa kusii socoto oo weligina uu buuxsamay roobabna ay fuuda nagu soo haayaan oo xilliga roobabka ay la joogo dadka annaga cabsi unbaan muujinay laakiin fataxaadii si rasmi ah ma isu dhexlaaqin meelaha qaarkood ayaa xoogo ay dadka ka carreen sida oo dhagax jidis oo kale oo hadda dadkii halkaa deganaa ay biyu kusoo fatahaan xoogo kusoo fatahaan ay carreen sida kotimba oo dhinacaas ah oo ay ku xaafada bushin ka tirsan oo igaas oo kale ah sida dhanka holodaago kale iyagana meelo marka meelaha cayin oo magaalada beledweyne ka tirsan oo hareeraha diinta webiga dadka degan u badan ayaa xoogo fatahaad oo markaa aan saas u buuxnayn ka dhacday dhanka jiifu oo kale markii aan xatoobo aan ka taabto iyo jiiri iyo tabakal iyo meelahaas adiga cabsi badanaa laga muujiyo diinka ka carareen oo cadalay loo yiraahdo degeen qoladan jiiri iyagana saasoo kale cabsi ayay muujiyeen marka meelo noocaas oo kale amaana laakiin cabsigiin aan ka qabnaa laakiin fatahaad hadda oo toos u bilaabatay oo toos hadda webigii shabeelle oo soo fatahay oo hadda khasaare iyo ama dhibasho iyo ama dhaawac hadda gaar dhacayna ma laha laakiin waxaan cabsi ka qabnaa unwalwal badan aan ka muujinaynaa in ay fatahaada ay fooda nagu soo hayso insha allah ay u baahan tahay in laga sii hortago magaalada dhexdeeda fatahaad ayaa ka dhacday taa ka waran khasaaraha heerka uu gaarsiisan yahay waa khasaaraha dhibaatadu waxaaba qayb ka ah dadkii iyo dad waayeela oo cawo lahoo iska dhibaataysanaya hadda aan noloshooda halka wakti maalintii la reeraadinayo haddii marka barakac u tiimaad waa dareemi kartaa marka khasaarada taasaa la qayb ka ah dadkii ceel daal ayay degeen xagga aadeen marka runtii waxaa la dhihi karaa nooc oo dhibaatada kamid ah ama khasaarada kamid ah ayay qayb ka tahay marka waa dadka magaalada qeybaha hadda aan kuu sheegay sida dhaxjiis oo kale sida kutiinda oo kale hadda aan kuu sheegay oo kale marka meelahaas waa meelaha hadda dhibaatada ay ka dhacday waayo marka waa khasaaran hadda waa dhimashii dhaal aan dhihin laakiin dad hadda haddii la barakacay waa dhibkii qayb ayuu ka yahay barakac waa gartay toddobaadkii hore ee maraad idaacadda la hadashay waxaad sheegtay in cabsi badan aadan qabin ee, taa oo sabab u ahayd webiga oo yaraa bal hadda sida ay wax isu bedeleen ka waran waa isbedelka wuxuu ka yimid webigii maadaama uu soo dhaafiyo roobabna ay xoogoo dayeen taasaa keentay marka in hadda cabsida aan hadda aan ay lagu abuurtay macnaha qoladan saala- saalaasha oo ayaga nafkooda hataa yidhaahdeen ayaga nafkooda roob dhexaadaa soo socdo saas waayo hata waxyaabo badan oo ay hataa ay sheegeen laakiin xaqiiqatan markaan kuu sheego weligii waa waa runtii xadkiisii waa waa waa aad u buuxaa waa waa waa aragnay oo waa kasbay oo ragga kubarada oo xaaladda la socda wuxuu webiga xaalkiisu waa waa waa waa aad u daran yahay buuxidiisu waa markaa waa xadaaf waaye haddii marka waxaa la yidhi cabsidu marka waxaa keena maxaa haddii roobab yimaadaan oo roobab dhexaadda ay yimaadaan oo roob ay daan waa waa khatartii marka way sii badan kartaa maanaa cabsida saasaa loo muujinaya cabsida inay muujin waxay ku jirtaa maxaa yeelay cabsida waxay keeni kartaa ka hortag badan ay keeni kartaa gurmud badan ay keeni kartaa marka fatahaadii qaybo kamid a way bilaawdeen laakiin wili ma sii balaaranin laakiin waxaan cabsi ka qabnaa inay nagu sii balaarto marka insha allah hadii la ilaalo taana hadda waxay keenaysaa inaan kasii fikirno oo cabsida aan sii muujino sidii marka dadkii lagu gurmi lahaa iyo sidii marka dadkii meelo kale loo deji lahaa iyo mar waxyaabahaas oo dhan aa meesha soo gelaaya marka insha allah hadii ilah yihahdo marka waa waa waa foojigannaha aadan u foojigannaha taxadir badan aan ku jirna waa tahay maamul heer gobol ah haddii aad tihiin marka dadka magaalada dhexdeeda ay fatahaadu ku qabsatay maxaad u qabateen ilaa iyo hadda
dadkii magaalada dhexdeeda ku fitahay kulli runtii maanta waa runtii gudoomiyaha maamulka gobolka hay-adihii boshirgaara la qaatay marka arrimaha looga hadlayn waxaa qayb ka ahaa in dadkaas markaa dee sidii wax loogu gargaari lahay ama inta loogu goyi lahay ama sidaas oo kale ah marka iyagiin horeyna waa u gaarsiinay waa u sheegnay waa arrintaas furintaas way qabaan oo ayaga nafkooda barofees ay ku jireen oo yani dee hiyaadihii ayaga nafkooda ay xiran yihiin meel kale ay kusii xiran yihiin oo hadda meelaha ay wax ka helaan inay dharbaahintii iyo sida wax ku jireen ay gaarsiiyaan ayaga nafkooda oo markaa yani marka kulli waxaa hadda loo sheegay eedaha macaalim emergency ama gargaar emergency in loo baahan yahay oo marka waxa waaye degdeg ayn loo baahan yahay loo sheegay insha allah waxaan rajeynaynaa maalmaha fudimo kusoo hayso waxaa noo qorsha hadda eel jaala inaan booqano oon oon tagno oon soo fiirino dadkii meesha ka cararay xaaladoodii say tahay iyo sidii marka wax loogu qaba lahay riyaadiin waxay naga ballan qaadeen sida u dhaqsaasra inay wax soo gaari ay soo gaarsiin doonaan marka insha allah anaga nasirkeena hadda waxa waaye tabar maxaad ka jirtee laakiin waa ka maamul ahaan xataa nasirkeena waa waa ku qasbannaha inaan dadkaas yani wixii la qaban kara in la qabto haatanna aan dib ugu laabanno qodobkeenii ku saabsanaa guddoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdikaliil oo isagu ka hor yimid shirkii maalmihii dhoweyd ka socday magaalada garbahaarey laguna soo gebagabeeyey isagoo guddoomiyaha shirka lasoo gebagabeeyey ee garbahaareyna uu ku tilmaamay in uu ahaa mid shirqool ah sida uu kusoo waramayo waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi oo fadhigiisu yahay magaalada baardheere waa kan saalixi oo warbixintii inoo sii ambaqaada
dooodan yahay oo halkaa ka saliibo jiro annagu maamulka gobolkana maba ayna waafaqsanayn dhammaan gobolkana guud ahaan maba uusan kasoo qaybgelin dad qurbaha ka yimid iyo muxuu ahaa dad siyaasiyiin oo wadana ka adag bahalka iskuuliyi beesha isagana umaysan dhammayn dhaqan iyo siyaasadba waxyaabaha aynu filaynay na oo halkaasi aan jiraya oo kasoo baxayaanna waxay ahayd dad siyaasiyiin oo dana kale kafisan leh oo qaar lixda gobol ka socdo qaar ka socdo muxuu ahaa maslaxa siyaasiga ah ayaana ka dhex muuqan qaar dana gaar ah ee siyaasadeed iyo kuwa muxuu ahaa xelaba huban dad shaksiyaad ah oo marin hoolehayo dadka kuna kuna muxuu ahaa soo kordhiyey dhibaato option horles inay hayaan baanu anagu ogeyn wayna cadaysteen waxa ay soo saareenna waxa weeye wax beeshaani iyo ummadani dalkeeda iyo muxuu ahaa nidaamka maamul ee ka jira muxuu ahaa shaqooyinka oo loo bedelo waxay taageerayaan ama aanu taageerayna maaha sidaa ay ku hadahayna waxa weeye guud ahaanba waxay kasoo horjeedaan nidaamka maamul oo jubooyinka waxay kasoo horjeedaan muxuu ahaa egad waxay kasoo horjeedaan agrimenki addis ababa intaba ay xambaareeyeen waxayna carrabaadeen markaan eegnay warqadaha ay qoreen website labaad baana muxuu ahaa qaban doonaa inaan shiron dadka darajada ugu yarayno been weye indhahana ka qabsan mayno website labaad oo halkaa laga furi karana ma jiraan sida ergooyinkii iyo dadka muxuu ahaa dhaqanka ah oo halkaa joogay baan qabo inuusan halkaa shir ka dhicin dadka danaha gaarka amahna u socon waayaan waxa ay wadaan anagu ragtadayada taas weere annagu markii shirkaani meesha iskugu imaanayeen waxaanu jirnay shirkii kismaayo mid weysiinta ah ee jubooyinka oo dhammaan guud ahaan gobolkaba uu ka qayb galay ayaga oo hawshaasi ku jira oo le shir baan maanta ku haynaa baan rumayn markii aynu aragnay oo aanu u gudbino nari soo bandhiga waxaad meesha ku haysaana waxaanu aragnay qalad weyn inuu halkaa ka jira halkan waxaa joogo ciidamada muxuuha noodalaalinta ee amisom kadibna waxaanu muxuu ahaa isla garanay bal waxa ay wadaan oo dadka ay ufeen iyo waxa muxuu ahaa u qarsoon intay ka kala cadaanaysaa minaa u gaadin annagu goolahaan qayba kabaana noqon markii horena waynan muxuu ahaa kabaqaabinta soo qayb kama ahayn kabaqaabo badan iyo shir beesha sare ee muxuu ahaa midaynteeda ah oo ay ayagu fiican ee hoosaas ee looga hadlayana muusan ahayn ee ayaguna waxay sheegeen dowladda federaalka ah ayaa muxuu ahaa ee, halkan ee, fasaxa ugu helnay ee, ma taageersan ee, shirkan noo ogolaatay inaan halka ku qabanno bay yidhahdeen weliba ra-iisul wasaaraha saasay muxuu ahaa sheegeen Ee, ciidamada halkaa jooga amsa weydiina waxay noo sheegeen ee, nin ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed uu shirkaani muxuu ahaa yidhi waa shir ay beesha ku wada tashanayso laguna taageeraya ee, muxuu ahaa maamulka jubbaland Ee, dastuuraha ciidamada dalka muxuu ahaa xoogga ee cabdibistaaq na inuu la soo hadlay saraakiisha aan soo halkaa joogto shirkad baxsha dowladda ay ogtahay marka sidaa darteed bacdama aanu arkayno een, maamulka gobolka iyo guud ahaan gobolka uu shirka dhawaysiinta kismaayo uu jiray waxaan rabnaa inaan ogaano xaqiijino ee, halkan shirkan inuusan ahayn shir siyaasadeed oo shir dhaqan uu yahay oo shir beerada dhawaysiin uu yahay bay noo sheegayaan ee, aan isla ogaano bacdama hortii uu furmay ee kuwa xildhibaanahan ay halkaa yimaadeen ay shirka fureen dabadii ay soo jeediyeen ciidamada amisom saraakiisha amisom bay ahayd mse wanaag waxa aanu filayna bay soo saareen oo haddana wayna hortaallaa kollay go-aan loo midaysan yahay baanu ka qaadan doonaa haddii alla idmo dowladda federaalkan ayadaa waxaa laga doonayaa inay jawaab ka bixiso ee muxuu ahaa ee waxa ay mandayka u siisay Ee, markaan usoo noqono dadka iskugu yimid dadkii iskugu yimid shaksiyaad ee siyaasiyiin ah oo muqdisho iyo muxuu ahaa ee, baydhabo ka kala yimid oo la garanaya waxa ay wadaan iyo muxuu ahaa ee, waxa kasoo baxayaan ognahay bay ahayd Een, dhinacyada marka ay ku khaldeen waxaa kamid ah amisom baa kamid ah waxay ku khaldeen muxuu ahaa dowladda federaalka ah waxay ku khaldeen oo ka been sheegayaan beesha sare oo aanan dhaqan iyo siyaasadba midna arrintan waxuu kala socon kara soo qaybgala shirkaan marka ciddii khalad wadana kulay waa laga qaban doonaa abdullaaba laga qaadayaan sidee la idmo kabada waxa ay muxuu ahaa beenabuur dadka ay ku beenabuuranayaan sidaas sidaas maahan qaybna kamaysan ahayn waxa socdaana waxba kamaysan socon waxay soo xireen iyo waxay wax ka diyaariyeen midna lamisleen marka waan maqalnay inay muxuu ahaa tageen ayagu laftoodana waxa weeye markaasay tegayaan ee waxaa loogu sheegay wax walbatiyada inay jirin ee shirkan ay soo fasaxaan saas ayaa lagu wargeliyey wixii hadda intaa ka dheeri oo ayagu ay sameeyeenna dambigeed ayagaa loo qaadan doonaa haddii ayba ay jirto laakiin waxaan ognahay inaysan qaybba ka ahayn ee horey aysan waxba ugu warin baan ognahay sidoo kale ayaa waxaa shirkan ka hor yimid odayaasha dhaqanka beelaha gobolkaasi geda wadadega kuwaasi oo ku tilmaamay shirka inuu ahaa mid fashil ku dhammaaday guud ahaan oo sababihii markii hore loogu talagalay in shirkaasi lagu meel mariyo ay ka weeciyeen qaar ka mida ergooyinka shirka waa kan mar kale waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi oo ini- inoo sii ambaqaada warbixintaas
aniga magacay waxaa la yihahdaa hadoon siraaq faarax baa la yihahdaa Eh, shirkii maanta wuxuu ahaa shir soo socday adigu saddex toddobaad meelaha soo socday oo loogu magac daray shirweynaha midaynta beesha sare horeyna aan nooga hadalnay markaan aragnay qaabka ugu socday inuusan ahayn waxa meesha ku qoran asaga waafaqsanayn waxaan markaa shirkii lagu soo uu kusoo dhammaaday shir siyaasadeed inuu yahay uusan ahayn shir beeleed iyo shir midnima inuusan ahayn buu kusoo dhammaaday magarat shirkii dad mucaarad ah oo siyaasada kala wato oo urur abuurahayo yaa meesha isugu yimid shir beeleed ma aha Eh, waxaa ka soo baxay waxay cambaareeyeen maamulka juba Eh, waxay cambaareeyeen eh, wargoreedka ibad Eh, dowladda federaalka ra'iisul wasaaraha waxay yidhahdeen waa in la abuuraa lasoo la- eh, la- eh, sunna ugala sameeya ciidamada iyo waxdaasay ka hadleen marka adigu shirkaas shir cidno ah oo dhibaato u keenayo gobolka gedo oo colaadii eh, qabiilaad soo celinayo oo ciidamadii dhibaatada ay daashatay oo burburka ay daashadeen oo tayarinta iyo waxqabadka u baahnaa habeen ku abuurayo yaan anagu hadda u aragnaa wuxuu kala burburiyey gobolkii maamulkii gobolkuu kala burburiyey oo barasaabkiioo joogo ayaa waxba laga tisanin maamulkii degmadana ayagu shirkii la galay degmada intaasaa kow kaa degmooyinkii kama soo qaybgelin odayaashii dhaqanka doorka ku lahaayeen waa loo diiday shir beereed ma aha waxaa marka iisoo wanaagsan beereed inuusan ahayn beeshii ayagana soo imaana waxaa loo gudbaayaa baa la yiri soomaalidii kale oo deegaanka gobolka nala deganayd iyo kuwii jubbooyinka loo gudbaayaa baa la yiri cid dadkaas cilaamin karto oo mas-uuleed ama ama dhaqana ama tootal siyaasadeed oo wax ku magacaaban meesha joogtana ma jiraan horey baanu oga sheegnay inay yihiin dadkaan dad malhabaabin u socdo oo niman siyaasada ku wareeray ay yihiin dadkaan hal inay fatan soo siyaaday tahay baan u sheegnay walaahu intaasaan anigu macnaha ayaa shirka ka fahanay waxaana la soo xiray maanta yaa lasoo xiray baa leeyahay ergadina waxay ka baxday ilaa toddobaadba ma ayna tegin dadkii magaalada isugu tegay oo maanta qasab lagu geeyey meesha waa loo akri dambiya ayagoo wateen bay u akriyeen sidaasaa horta shirku ku saabsan yahay waxaan markaa caddaynaynaa shirkaas shir sare iyo shir beeleed midna inuusan ahayn shir siyaasadeed oo khatartiisa leh oo gobolka khatartiisa ku leh inuu yahay intaasaan caddaynanaa ma garat marka wax mas-uul ah oo hadda walay ma jirin laakiin saaka waxaa xeray oo ka hadlay guddoomiyihii degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka cabdi bari cabdi baa yaa yaa yaa yaa yaa xeray ayadoo halkaasi khilaaf uu kusoo dhexgalay maamulka gobolka ay kala tuwan yihiin oo farasaarkii ayadoo hadda aynan is arkaynin waa dhibaatada sheegayna oo khilaafeeda hadda kasoo siyaadada ka mid
anigu magacaygu waa suldaan mahad macali cusmaan shirkan waxaa meesha lagu keenay in beesha sade oo isu soo aruurinayo dhaqankeeda dib u heshiisiin loo samaynahayo wixii khilaafka ku jira laga bixinahayo danahooda ay ka tashanahayaan abaaraha iyo mushkiladaha jira iyo maaragtay sidii gobolka horumar loogu samayn lahaa uu adeegahayo taladan ay beesha iska leedahay dhaqanka ee ka go-da saasaa loo keenay sida lagu soo dhaweeyey oo dadka loo sawirtay oo wixii garbeeray joogay ay meesha u galeenna sidaasay ahayd ma noqon marka sidii loo sheegay shirkii si siyaasadeed buu noqday waa faction cusub gobolkan meel buu dagaal baaliyey oo d- dagaalo siyaasadeed iyo dhibaato khalkhal ay ka jireen marka nimankan waxa ay sheegayaan waxba kama jireen sabay sama imaan sideed degmo weeye gedo garbaari wuxuu udeelinayay niman aan badnayn oo buurbuwa ka soo lugeeyey markii laga reebo lixdii degmo kale kama soo qaybgelin dhaqankii magaca lahaa oo sidana ma imaan inti timidna kama qaybgelin sida uga socda markii la arkay banaanka ay ka tuurnaayeen wax door aho sideedaba dhaqanku uu ku lahaa ma jirin nimankii siyaasadeed oo imaaday unbaa gacantooda ku jiray ayagaa isqorsheeyey ayagaa shirguddada samaystay ayagaa guddiyo kala duwan samaystay ayagaa magaca la baxay haddana wejigii koowaad baa soo gebagabaynaa dhaheen wejigii labaadna waxaan u yeeraynaa beenaha jubbooyinka dego waxaan caddaynayaa arrintaas inay waxba ka jirin sado shigay iyo sado la heshiishiiyey midna inuusan jirin sadana caw uusan ba ahayn waxay ayaga keenaan waa gaaray sada uu nabad yahay gada sadaha jooga inuu nabad yahay oo walaal yahay wax khalaaf oo maanta u dhexeeya loo kala badbaadaya in ayna jirin bal ee ayaga ay khalaaf keeneen khatartiisa leh markaan wax uu soo kordhinahayo oo aan dhib ahayn ma jiraan waxa la soo gebagabeeyeyna waa been iyo riyo waxa kaloo ku baaqayeen oo leeyihiin wiji labaadana gudbaynaana waxba kama jiraan waxaan ku baaqaynaa haddii aan dhaqankii saga nahay salaadiinta iyo nabadoonada meesha yimid sano shirkan kama soo qaybgelin oo ka maqnaa haddii sano shirahayana si nabdeed buu shirhaya si darihiisa maaragtay waa qarsan buu ka shiri doonaa hadduu aan hidmo oo dhaqankayna maaragtay nabadgelyada ku saabsan nimankan waa faction siyaasadeed oo siyaasadihii iyo maamuladii jiray ku hangoobay meeshaana inay wax ka abuurtaan maaragtay ku kala galay urur mucaarada oo khatartiisana weeye waxay sheeganayaan waxba kama jiraan shir la qabtay iyo shir la gebagabeeyey ma jiro shir ay wadaan oo wiji dama u furmi doonana ma jiro marka dadka ay khosayso ama sida meel kasta uu jiraba waxaan ugu sheegaynaa nimankaas khatarta cusub oo ay soo kordhinayaan waa ka dilaynaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed cumar oo warbixintaas nooga soo diray magaalada baardheere haatanna aan u kacno dhankaasi iyo gobolka jubbada hoose dagaalo maalmihii dhoweyd ka dhacay qeybo ka mid a gobolka jubbada hoose ayaa lagu soo waramayaa in uu ahaa dagaal aad u kulul islamar ahaantaana dhul lagu kala qabsaday sida uu kusoo waramayo waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi waa kan mar kale iyo wararkii ugu dambeeyey ee jubbooyinka dagaalo xoogan oo shalay dhowr jeer laysku soo noqnoqday ayaa ka dhacay deegaanka cabdulla biroole ee duleedka magaalada kismaayo iyadoo lasoo sheegayo khasaaro dhimasho iyo dhaawac inuu ka dhashay dagaalkaasi sida wararku ay sheegayaan xoogga xarakada al-shabaab ayaa deegaankaasi la wareegay iyadoo gaadiid ka qabsaday ciidanka maamulka jubba oo ku keli ahaa dagaalka iyadoo aanay la socon ciidamada kenya wararkii saaka laga helay deegaanka cabdulla biroole ayaa sheegay inay xiisad ka jirto deegaanka islamarkaasina laga cabsi qabo in dagaallo kale ay halkaasi ka dhacaan al-shabaab ayaa guulo ka sheegtay dagaalka islamarkaana ay khasaare xoogan uu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubba waxaana dagaalyahanadooda ay sheegeen inay ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay ilaa tobaneeyo ruux oo labada dhinac ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen dagaalka inkastoo aan si rasmiya loo ogeyn maadaama meelaha lagu dagaalamaya ay yihiin goobo bannaan oo dadkii ku sugnaa ay isaga baxeen dhinaca kale wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ka socda dalka kenya in ay shalay la wareegeen jasiiradda kudhaa halkaas oo ay ka talinayeen xarakada al-shabaab sidoo ay wararku sheegayaan ciidamada huwanta ayaa dagaal la-aan la wareegay deegaanka oo qiyaastii sagaashan kilomitir u jirta magaalada kismaayo waxaana muddo sanad ka talinayay al-shabaab oo dib ula wareegay markii ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubba halka ay isaga baxeen diyaaradaha dagaalka kenya ayaa maalmo ka hor duqeeyay deegaanka iyadoo afhayeen u hadlay uu sheegay tiro ka mid a dagaalyahanada al-shabaab ay ku dileen duqayntaa al-shabaab ayaa culays military kala kulmaysay ciidanka amisom iyo ciidamada dowladda kuwaasoo dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyey ka qabsanaya deegaano muhiim ahaa axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere sida uu kusoo waramayo waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi waxaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada kismaayo si xawliya uga socday wax loogu yeeray soo xulidda xubnaha baarlamaanka jubbooyinka kaasi oo sida lagu soo waramayo kooxda axmed madoobe haatan ku dhaqaaqay ayagoo aan wax la tashiyo sidaa u ballaaran ayaan la sameynin beelaha deegaanka wadadega ee gobolada jubbooyinka haddaba si arrimahaas aynu wax uga ogaano ayaa waryaheena axmed cumar saalixi waxa uu waraystay maxamed aadan booliis oo isaga ka mid ah odayaasha dhaqanka haatanna ku sugan magaalada kismaayo waxa uuna weydiiyey oo uu su-aal uga dhigay bal inuu warbixin kooban naga siiyo ilaa iyo haatan halka ay wax marayaan gaar ahaan howsha ku aadan xulista baarlamaanka ee la doonayo in maamulka axmed madoobe uu u soo sameeyo gobolada jubbooyinka waxa uuna ku jawaabay booliis
ku tahay walahaanba waa socotay soxolista baarlamaanka maamul-goboleedka jubbaland ayadoo maaragtay gooyinkiisii uu doorka galo iyo nimankii sugayay in xildhibaano ay ka helaan maaragtay gooyinka uu doorka galo kadib markii madaxweyneedka maamulka jubba maxamed fattaah uu sheegay in ay degmo kusoo xuli doonaan maamulka jubbaland gudooyinkii ama xildhibaanadii ka qeybgalayaa gobolka gado arrintaasna odayaasha dhaqanka waxaa lasoo qaabteen marka ergooyinkii waa dib loo celiya waxaa loo sheegay in xildhibaanada lagu soo dhisi doono gobolka gado marka barnaamijkaasi maaragtay waxaa guddigiisa u ahaa oo warbixintiisa laga sugayaa maaragtay madaxweynaha maamulka jubbaland xamed islaan in hoosaas dalabadargeliyo arrintaasna waa bilaabatay saasilada maaragtay idaacadaha ka hadlaya daraad iyo warbixinada yaalla magaalada in maamulkii la dhamaystiri doono baarlamaankii jubbaland xuruudna ayuu ka dhigaaaa maanta maxamed horta marka hore su-aasha jacaanku idiin hayta baarlamaanka uu yeelanayo maamul goboleedka jubbaland imisa xubnood ay ku koobnaan doonaa saddexda gobolse qaab noocee ayay ku kala soo xulin doonaan wadan maasantahay waa baarlamaanka aan kaaga warrabo waxaa lagu soo xoli doonaa degmooyin afar iyo toban degmo ay yeelanayaan gobolada jubooyinka afar iyo tobankaas degmo horta oo ku fariisanaya islaantiisa laguna soo xoli doonaa marka waxaan lagu soo xolinayaa degmo degmadii waxay leedahay afar xubnood marka baarlamaanka kaas laga xoli doonaa noocaasi midna la qorayaa oo degmooyinkiisii baa loo noqonayaa dowladii maxamed siyaad barre intii degmo aheyd ahaan baa lagu soo xoraya waana dadka imaamo ka jibba in meeshaas la furiyo afar tobanka degana lagu soo xiro degniin ahaan digeyna waxay yeelanaysaa afar xamood ayaa tiro ahaan markii laisku celceliyo qaar lagu darweystaa waa toddobaatan iyo shan xilmood saas ilaahiyo sida maaragtay aan ogaa ama aan ka warhayo aad dambe oo dib loo daari doona ma sheegi doona laakiin waa toddobaatan iyo shan xilmood saas ilaahiyo waa afar iyo tobanka degana loo qayn doona ma ii sheegi kartaa xilliga rasmiga ee la doonayo in baarlamaankaasi lasoo dhamaystiro xulistiisa
احنا نقدر ما كنت برلمان تعرف كيسا في عوائل غطرة قرون كبيرة برلمان كيسا رياش برلمان كيسا كيمان كي مرة رأيي ولاية مارتي بكفتو الحلوة مهراء مارتي بكفة ما بصوئي مواقع العدن العدن خمسة بغمعي يمكن يوصح بركة نحن هبا كنا عدن كرهنا بكلام كبيرة وعافية بشان هبا مارتي كنت غنات aakalkeeda dalka xusubin baarlamaanka la istaagin doono sida aan arkaayo ama rajada meesha taallo laga muuqato saas cusub baarlamaanka jubbaland la istaagi doona saas laayo haddii ay dhacdo in lagu guulaysto xulista baarlamaanka xubnaha ee maamulka jubba ma isleedahay khilaaf ayaa ka abuurmi kara beeraha qaar ama arrintaas is-hortaag ayay ku samayn karaan
axmed horta waa jirtaa maarata haddii baarlamaankii la helo in bilaas la imaanayo bilaaskaasna wuxuu ka imaanayaa dadkii soomaaliyeed oo dhan baa wuxuu leeyi waxaan tagnaa golada jadooyinka marka dhibaatada waxay ka taagan tahay dad aan degmooyin degin oo degmooyinkii ay toban bil ka jirto oo baadiyihii laakiin aan degin laakiin degmadeeda waxaa ka jirtaa shan iyo toban bays ama toban bays marka tobankii bays ama shan iyo tobankii bays degmada ka jirtay baadiyaansadegeen dadkii ayagaaba xildhibaan degmada rabo dadkaasna waxay leeyihin consulkii degmada ama maamulkii degmada maamul iska degmada wax ku yeelan karaan xildhibaan laasi degmada ma yeelan karo dadka dhibaatada taagan oo dadka yaacayo oo faraha badan arkaysid waa dad nidaamkaas ku socda oo labaatan boos ama shan iyo labaatan boos ay degmo ku degan yihiin baadiyihii ma degnin tuulooyin ma lahan oo dhowr guriga ka degan yihiin dadkiiba waxay rabaan degmada inay xildhibaan ku qaataan oo dadkii deegaanka degaana la dhaco oo xoolihii ama xildhibaanadii oo le la qaato marka buuq badan waa dhananhayaa buuq badan waa dhananhayaa arbish badan waa dhacayaa isaan la-aan badan imaanaysaa laakiin axmed waxaa kuu sheegayaa nidaamkaani mar haddii maamulka jubbaland oo mar istaayo oo laisku habgarto oo wafiixay xildhibaanadii dowladii soomaaliya saasoo markii baarlamaanka la dhisaayay buuq badan baa jirtay dhibaato badan baa jirtay kadibna waxaa la adkaysta la iska qanaa marka dadka kale baarlamaankan haddii la xiro oo la soo xiro baarlamaankan la xiro waxaa la leeyahay qolada jubbooyinka si dhowjubbaland maxamed waxaa sheegtay in xulista baarlamaanka ay socoto isla markaana gobolkeedana uu qayb ka yahay ayna ka socdaan meelo markaa xildhibaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed maxamed socdan wararkii saxaafadda gudaha wuxuu sheegay in maamulkaas aysan mardhaardaana ka noqon doonin inay rabaan baarlamaan u yeesho maamulka kuleedgaarka jubba marka arrintaas oo caqabad kuma noqonaysa dadaalada la wado waxay maasinta warinta waxaata in la kala saaro unbaa wanaagsan waxa in la isku camcamiyo ama madaxa la sanad keeno ma ahan saddex waa gobol gobolada jubbooyinka dowladda federaalka ogolaatay dowladda federaalkana waa anfixisay madaxweynaha soomaaliya madax yuusufki dib heshiisiintuu furay wuxuu sheegay in baarlamaanka la soo xiro beesha caalamka ugu tahay dhagaalaha ku baxay dadkii gobolada jubbooyinka deganaa waa isfutaan lix gobol cid kala sheegaysa ma maqal kulli maxamuud shiidiyaan aanoo sheegaayo ma maqal xataa gobolooyinkii bay iyo boqol iyo rasuulallaa hoose hooshooda waa wataan marka arrintaasi waxaan malaynayaa arrin ay حرين ما كان ملكي ما كان ملكي في ملك مثلا وحاول يسلم معهم وحاول كتر يسلم معهم وحاول كتر يسلم معهم بسمت نفس مارتي من سرقال السراء وويت بويت كده جيري ومارتي خلي مركا وحميرا ومارتي هرم تاسي وهرم غلبا مركا وويت بويت كده من جبويك وسيه دور كان ورعي كرم لا قول معهم siyaasadana maaragtay lagu ogolo oo dowladda federaalka aan ogolayn marka arrintaasi waxaa u dhibaysa mid wanaagsan xildhibaanada barbareeyo guri iyo barwaadho iyo baaladaskii kala ayadood iyo wax barbaran iyo yeelanaysa intaasi ayaynu kusoo afmeeraynaa warkeenii iyo weliba warbixinadiisii maanta oo inoo soo bilowday saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo haatan ay afartii galabnimo dultaagan tahay inta dib dembe aan barnaamij kaloo xiise leh ugu kulmi doono waa bahda wadajiro isku duuban anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureeni yuusuf sheekh cadow farsamayaqaan maxamed siidow maro- mayow wariyaasheena ku sugan gudaha dalka soomaaliya maxamed kaafi iyo weliba axmed cumar saalixi intuba waxa aanu idiin leenahay ammaana allah